waxaan sharaf weynayaa inaan idin soo istaago maanta oo maalin taariikha waxaana dhammaanteen idinku salaamaya salaamta salaamka salamu alaikum waraxmatullah guddoomiyaha ugu horeeyo guddoomiye ku-xigeenka dhammaan xildhibaanada sharafta leh iyadoo la xasuusinaya go-aankii ay wada qaateen baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo xukuumadda federaalka labaatan iyo sideedii bishii julaay labadii kun iyo shan iyo tobankii oo ahaa iyadoo la eegayo xaaladda dalka ku jiro aysan suurtagal ahayn doorashooyin hal qof hal cod ah inay qabsanto labadii kun iyo lix iyo tobanka sidoo kale iyadoo xukuumaddu xusuusantaha warmutiidka ay ka soo saareen madaxda soomaaliyeed koo labaatanki bishii setembar labadii kun iyo shan iyo tobankii ay ku heshiiyeen in daahfurnaan hanaan wada tashi qaran oo lagu go-aaminaya hanaanka doorashada ee sanadka labadii kun iyo lix iyo tobanka ee ugu habboon uguna macquulsan oo si sharci ahaan ah iyoo ansixin doonaan u reegun doonaan hay-adaha federaalka ee arrimaha arrintu khusayso iyadoo la xusuusan yahay labadii kulan ee madasha wadatashiga qaran ee la kala qabtay oktoobar iyo disembar labadii kun iyo shan iyo tobankii iyo geedi socodkii wadatashigii qaran ee loo wada dhawaan lagana wada qaybgalay ee ka dhacay dalkao dhan iyo qurbojoogta oo gacan ka geysatay in la kala caddeeyo mabaadiida iyo xuduudaha muhiimka ah ee hanaanka doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka si waxtarana uga qayb qaleen una taageereen xubnaha baarlamaanka federaalka oo ahaa qaybta ugu weyn ee ka mid ahayd madasha wadatashiga qaranka iyadoo maanta ku haysa baaqi muqdisho maanka ku haysa baaqi muqdisho labadii lix iyo tobankii disembar labadii kun iyo shan iyo tobankii ee laga soo saaray dhammaadkii kulmeydihii labaad ee madasha wadatashiga qaran ee xubnaha baarlamaanka federaalka ka qabeen laguna garowsaday natiijada wadatashiga qaran oo ahayn inay jirin hal nooc oo doorasho ah oy wada qaateen dhammaan dadka soomaaliyeed iyadoo la eegayo fargadahaas kala duwan ee laga qabo afarta hanaan ee doorasho wadan gudoomiye mudan aylan iyo marweyn iyadoo sidoo kale maanta maanka ku haysa baaqi oo muqdisho ee korkuxisnaa uu dejinayay muwaadii iyo qowl muhiim ah oo horseed hanaan doorasho labada kun ay ka mid tahay in hanaanku uu ku koobnaan doono in la sameeyo aqal hoose iyo aqal sare iyo in ergooyin doorasho ay ku kulmi doonaan kuna codayn doonaan caasimadaha dowlad goboleedyada federaalka iyagoo ay ka mid yihiin wakiilo ka socda haweenka dhalinyarada bulshada rayidka iyo inay jiraan jiri doonaan tiro uga yaraan oo ciiman oo haweenka loo qoondeeyey labada aqal ee baarlamaanka iyadoo anagoo xusayna qaraarkii ka soo baxay golaha shacabka federaalka labadii labaatan todobadii janaay labadii kun iyo lix tobanka ee ku caddeynayay inuu soo dhoweyn doono hanaanka kastoo doorasho ee loogu guuri doono agost labada kun iyo lix iyo tobanka ee laisku afgarto iyadoo anagoo garowsanayna go-aanadii dowladda federaalka soomaaliyeed oo ahaa go-aano ay si wada jira u gaareen golaha wasiirada dowladda federaalka kulankoodii aan caadiga heed ee labaatan sideedii janaay labadii kun iyo lix iyo tobanka kuna saabsanaa nidaamka doorashada ee hanaanka doorasho ee labada kun iyo lix iyo tobanka anagoo ciideyna dadaaladii lagu bixiyey wadatashyadii lagu gaarayay heshiisyadii ku aadana hanaanka doorasho ee ugu habboon uguna macquulsan ee lagu qabtay sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka oo ka mid yahay heshiiskii saddexdii abril labadii kun iyo lix iyo tobankii dhex maray dowladda federaalka ee soomaaliya iyo puntland iyadoo annagoo eegeyna dadaaladii lagu bixiyey wadatashyadii lagu gaaray heshiisyadii ku aadana hanaanka doorasho ee ugu habboon uguna macquulsan ee lagu qabto sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka oo ka mid yahay heshiiskii saddexdii abril dhex maray dowladda federaalka iyo puntland iyadoo annagoo soo dhaweyn ogolaanshaha beelaha caalamka ee go-aankaas oo ka mid ahaa warmasiidkii ka fadhigii aan caadiga ahayn ee golaha wasiirada wargoboleedka iga soddon iyo kowdii janaayo labada kun iyo lix iyo tobanka iyo golaha wasiirada wargoboleedka igad ku muujiyeen taageerada ay u hayaan go-aanada dowladda federaalka ku aadan nidaamka kana codsaday dowladaha xubnaha ka ah ururkaas dowlad goboleedka igad iyo saaxiibada beesha caalamka ah oo ay ka mid yihiin qaramnooda inay ka wada shaqeeyaan sidii loogu hortegi lahaa arrintan inay yani aysan qabsoomin iyo siyaasadda iyo amniga soomaaliya inay si caadi ah u socdaan iyadoo warsaxaawadeedka golaha ammaanka qaranka midoobay ee labaatan iyo sideed janaayo iyo xubnaha golaha ammaanka soo saareen qaraar taliskiistahay laba laba saddex laba labada kun iyo shan iyo toban ee lagu qeexayay inaysan jiri doonin dib u dhigis lagu sameeyo muddada hanaanka doorashada soomaaliya la soo jeediyey wuu u baahan yahay isu tanaasul ka yimaada dhammaan dhinacyada mar kalena ay ku celiyaan baaqi usoo jeediya dhammaan dhinacyada iyo hay-adaha soomaaliyeed ee muhiimka ah ee arrinta khusayso oo uu baarlamaanku ka mid yahay taas oo lagu boorinayo in khilaafaadkooda meel iska dhigaan islamarkaana si wada jira uga qayb galaan geedi socodka siyaasadeed sidoo kalena ku xuseen in arrinta tan ay tahay arrin muhiima si dhaqsana loo baahan yahay in runtii dalka loogu sadawaano annagoo soo dhaweyna go-aanka ee madaxda madasha qaran si wada jira u qaateen qaabkii labadii tobankii abril labadii kun iyo lixi tobankii ayna galowsadeen oggolaanshaha beesha caalamka ee qaabka xukuumaddu iyadoo galowsan oo saxaafadeedkii golaha ammaanka qaranka haddana kasoo baxay kooda atanki abril labadii kun iyo lixi tobankii ay u baaqeen golaanka dowladda iyo xukuumaddaba inay si dhaqsan u ansixiyo qorshaha hirgelimeed ee go-aankan madasha hogaanka qaran iyadoo hoos xaqiiqay in hanaanka doorasho si nabada daahfurnaan ah oo loo wada dheeyahay oo dadka soomaaliyeed dhammaantood u noqon karo tallaabo taariikh ah ee horey loo qaaday xukuumadda federaalka soomaaliya waxay usoo gudinaysaa barlamaanka federaalka ee soomaaliya hanaanka guud ee gedi socodka doorasho sida lagu qeexay go-aankii dowladda dowladda federaalka ee labadii sideed janaayo labadii kun iyo lixi tobankii xukuumadda federaalka iyadoo eegaysa duruufaha dal ku jiro wakhtiga oo gawaasa ah iyo howsha baaxadda leh ee dhiban waxay ka codsanaysaa golaha shacabka inay ansixiyaan xanaankaas doorasho oo lagu keenay wadaxaajood siyaasadeed kuna salaysan go-aan wada ogolaah oo ay qaateen dowladda federaalka soomaaliya iyo xubnaha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka mudane guddoomiye mudane yaal muraweyn anigoo ku horsan xilkasnooniina iyo runtii dareenkiina wadanimo waxaan si xushmada idinka codsanayaa inaad ansixisaan xanaankaas doorasho aan maanta idin hor keenay oo lagu keenay wadaxaajoodkaas idiin sheegnay looguna talagalay runtii inuu qarsoomo wakhtigii loogu talagalay ee ah agost labada kun iyo lix iyo tobanka waa macsantihiin idinkoo dhan guri baa idinla jinaya asalamu calaykum waraxmatullah